maamulka galmudug ayaa markii ugu horeysay waxa uu ballan qaaday in ay dhuusamareeb ka hirgelin doonaan maktabad dadweyne taas oo bulshada caasimadu ay ka heli karaan bugaagta si aqoontooda ay u kordhiyaan sidoo kalena halkaasi ay ugu akhristaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhoore oo ka qaybgelayay xidhitaankii munaasabadda bandhigga bugaagta galmudug oo dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda galmudug ay diyaar u tahay inay hirgeliso maktabad dadweyne taas oo markii ugu horreysay ay dowladdu ku dhawaaqday wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in guud ahaan bugaagtii halkaasi ay keeneen qorayaashu ay dowladdu kala wareegi doonto isaga oo ka hadlayay afka madaxweynahana waxa uu yidhi madashan waxay ahayd madal qoraayaashu ay fursad u ahayd inay buwaagtooda kusoo bandhigaan dadka reer galmudugna akhristayaasha una ay ka faa'iidaystaan waxaan rabaa inaan halkan ka sheego madaxweynaha galmudug isagoo runtii hoggaan u ah shacabka galmudug oo dhan in aan halkan aan wakiil uga ahay dowladda galmudug anuu afkii madaxweynaha ku hadlaaya inaan qaadanay shan boqol oo buug oo oo bugaagtii halkan yaallay waxaan u malaynaya waxa aad meesha dhan keenteenba inaysan intaas dhammayn haddaadnan haddaanan hadda kadib xamar ka soo dardalaynin laakiin hadda laakiin inta hadda meesha taalla inaan inaan dhammaysanaan rabnaa hadday wax ka dhimaan haddaan nahay haddii adinkaa laydinka rabaa laakiin shan boqol oo buog hadday dhan yihiin waxaa meesha yaalla dowladda galmudug ayaa qaadanaysa waxaana madaxweynuhu amarkiisa aan ku qabnaa in maktabadaha galmudug ku yaalla loo distribuut gareeyo oo la siiyo si ay uga faa'iidaystaan dhallinta reer galmudug si maskaxdooda iyo maalkooda waxaan rabaa sidoo kale anigoo ku hadlaya afka bal madaxweynaha sanadka dambe waxaad halkaan imaan doontiin ayadoo magaalada dhuusamareeb maktabad dowladda galmudug ay dhistay ayadoo ay arrintan ayaa si weyn u dhiirigelinaysaa bahda akhriska iyo qoraalka ee galmudug iyada oo caasimadda galmudug ee dhuusamareeb aanay horey fursad ugu helin bulshadeedu in ay helaan goob ay wax ku akhristaan halkaasi oo ah maktabad dadweyne oo guud ahaan bulshada caasimaddu ay ka helaan aqoonta iyo bugaagta ay doonayaan akhriskeeda